waxaa maanta magaalada mandheera lagu dhaariyey golaha wasiirada cusub ee dowladda ismaamulka oo ka kooban ilaa toban xubnood iyo xogayaha ismaamulka iyo qareenka dowladda ismaamulka oo ay dhowaan meel mariyeen golaha wakiilada hoose munaasabadii lagu dhaarinayay golaha wasiirada ayaa waxaa goobjoog u ahaa barasaabka ismaamulka maxamed aadan khaliif iyo ku-xigeenkiisa doctor cali gudoomiyaha ammaanka dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulka mandheera onesmes kiyada qaar ka mid ah golaha wakiilada iyo bulshada qaybaheeda kale gudoomiyaha ismaamulka mandheera maxamed aadan khaliif oo munaasabada dhaarinta ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayso ayaa ugu horeyn golaha wasiirada cusub kula dardaarmay in ay bulshada si hufan ugu adeegaan waxa uuna carabka ku adkeeyey in dowladdiisa ay isbeddel keeni doonto
dadweynada inaanu shaqayno waay kitaab qoraanaan u dhaaran inaan idin adeegno laakiin haddii wax yar la qabto waxaa lagu bedeli qabiilnimo soo maha laazim maaha inuu ninkii meesha ka shaqeeyo qabiilka u yahay waxaa la rabaa un inaad hesho service daawad in la helo meesha laga shaqeeyo isbedel la keeno marka insha allahu reportkaas markuu soo baxo isbedel badan a imaani doonaa laakiin intuu isbedelka aan samaynin waxaa la fadhiisan doonaa insha allahu mas-uula laga soo doortay reer mandheera ka bilaabo msiyaashii ilaa m ps iyo oyaashii iyo waxgaraga reer mandheera inaan horta u sheegno riboortkii lasoo qoray waa noocan maxaan sameynaa waa isweydiin doonaa laakiin laazim inaan isbedel sameynay xisbitaal keli maaha
sidoo kale maxamed aadan khaliif gudoomiyaha ismaamulka mandheera ayaa tilmaamay in shaqaalaha dowladda ismaamulka ee aan u adeegin bulshada tallaabo laga qaadi doono lacagtaan had mishaaran bixinayna lacagdu dowladda ma aha waa lacagda reer mandheera waay hadduu adin tayral ku jirto dad reer mandheera aad u shaqaynaynin waa dulma waay lacagtaas xaaran waay culammada waa joogaan marka waa inaan go-aan gaarno ma dad reer mandheera aan u adeegaynaa mis sheekadii qabiilnimadii aan iska waadaynaa taas waa inaan tallaab ka qaadno insha allahu our people will have, our staff will have two choice be a county staff and serve the people of Mandera or enda fanya kazi maalum unafikiri mishahara ni mzuri.
Dhanka kale qaar ka mid ah golaha wasiirada ee maanta la dhaariyey ayaa dareenkooda sidan uga warbixiyey.
wasaaradda biyaha xilkaas wasaaradda biyaha waxaa waaye idaarad kale oo climate change oo arrimaha maaragtay abaaraha arrimahan maaragtay cimilada isbedelka a ku jirta waxaa waaya aniga on asagaan mahad u celinaa midda labaadna anayna reer mandheeraan nahay xilkii lii dhibay inaan guto kitaabna waa ku dhaartay shaqadaydana waa shaqa soddon iyo laba sana aan soo ahay marka midda taal waxaawaa xilkayda waan gudinaya ilaahayna maaragtay ha ii fududay si kastaba ha ahaatee golaha wasiirada cusub ee maanta la dhaariyey ayaa dhowaan xafiisyadooda kala wareegi doona wasiiradii hore cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera